umalaynaya brofesornimo hadii ligu sheego waa inaan waa inaan gabiyo si fiican marka mataqaana u kalaam waxaan umalaynaya de wixii wixii la dhihi kara waa hadlahay soomaali fiicanna kuma hadlo marka waa inaad qasaya horta waa insalaam markii markii walaalkii aad iyo aad baad umahadsantihiin inaad you know uh, we, we really have to support Gather University iyo inta jaamacadood meeshaan maaragtay ku taabo hadda hadda xagga fadhiyo waxaas laa maxaa ka hadli doonta markaasa waxaan bilaabay inaan akriyo inaan mataqaanaa aan aan tiriyo inta jaamacad ku taalo meesha markaase waxay noqotay i think koob iyo toban taas mid bay kuu sheegaysaa maxay kuu sheegaysaa waxay kuu sheegaysaa soomaaliya inaysan dhiban waynoos midda kale waxbaan qoraa kaasaan wa markii lasoo waay walaalkiisa waa waxaan dhahay niyo maxaa ka hadlaa waxaa ka hadla maaqaan kaasa waxaan lahay baan qortaa ee waxaas qortid ka ka hadlo marka aari kale aan qoraa jirto oo la dhaho Somali youth call for different action haddaba call for different action maxay tahay dhalinyaradii inay jid cusub fiixaan inay jid cusub oo ayaga ay leeyihiin oo dhaxal ah inay bilaawaan dadkii laga horreeyey soomaaliya ayagaa dhis ayagaana burburiyey ragga soo socday gabdhaha iyo wiilasha dhaxalkoodii wuxuu yahay baa loo baahan yahay marka qoraalkaa qoray waxay ahayd daa dhaxalkiini muxuu yahay midda kale iga raalli ahow dhakhtaradda statistics ayay ka dhawaajisay waxaa jira waxaa hadda qoraayo oo la dhaho dumarka soomaalidu waxaa the better uh, better half of the society ayaa la dhahaa statistics ayaan fiiriyey statistics baa waxaan ku arkay gabdhihii soomaaliyeed inay u bateen waxbarashada taasi maxay kuu sheegaysaa maxay kuu sheegaysaa mugta haddaba maxay kuu sheegaysaa waay waxay kuu sheegaysaa ilmahay dhali doonaan inay wax baran doonaan oo dhaxal fiican heli doonaan waa you've got to think uh, strategically. You've got to really have to think of long term, not short term. Maanta waxa socdo, you look at it and you can forecast. Waxa dhici doona mugta. Gabadha Soomaalida marka wax la baro, cunug Soomaaliya ayay dhali doontaa. Cunuga Soomaalida dhali doontana, haddii cilmi la baro, wuu ka dhaxli doonaa. Miyaysan ahayn? Haddaba markay gabdhaha Soomaalida u bataan inay wax bartaan, waxay kuu sheegaysaa Soomaaliya is that. not today but tomorrow way fahanteen marka taas ayaan anigu ka gartay dumarka soomaalida inay u bateen inay wax bartaan midda kale raggii la arag raggii la arag last twenty years of war sooma gabdhahu ku meeye dumarkii meeyi waa in you have to take the lead especially you maxaa maxaa dhacay because qof walba ama ama ama wax burburiyo ama wax dhiso guriguu ka imaaday soo maaha guriguu ka imaaday yaa joogo dumar baa jooga soo maaha ya marka burburka waxbaa ku leedihiin haddii wax la dhisana waxbaa ku leedihiin saamiyaysan ahayn why you can correct me isax real why we we've got to talk yaraalleho okay yaraalleha marka uh, I, I, uh, in that article I talk about three things. High Thai, education, diplomacy, and uh, peace. saddexdaba waa u baahan nahay it is my hope Garo University takes that initiative peace, diplomacy and education and insha Allah Somalia is that iga raalli ahaado that's all I have to say السلام عليكم ورحمة الله وبركاته